liibaan aadan baraan liha aniga meeshii waxaa ka dhacday musiibo musiibaduna ku dhacday meesha waxaa ku dhacday sagaal qofood iyo hantidii meesha taal oo ku baabaaday gaari ku baabaaday sagaal qofood lama hayo wax la duuga laga waayey gaarigaasiga meesha dashada koo baabaaday koo tobankii aa meesha lagu qarxay nimankaas diyaarada meesha lagu qarxisay annaga saaka tagna meeshii annaga gurmuda meedkaas soo aruustin meesha darteena meesha waxaan u tagnay mindhista iyo hilib iyo wax googaay iyo wax bisbaaday aan meesha ugu tagnay wixii waa soo aruurinay waa isku duugnay gudaa u qadnay waa kusoo duugnay baabuurkiina baabuuraan kusoo qaadnay waa soo qaadnay asagoo jaqafa afgoyaan keennay taasi waxau dhahay meesha musiibadaasa ka dhacda ma garat marka ma sagaal qof oo keliya ayaa saarnaa mise waxaa jira dad kaloo saarnaa oo ka badbaaday maya sagaalka wax badbaadmay maclaadaraa ugu sagaal ahay wax ka badbaaday oo ka nooxday adeerka ma jirto binaadana adiga iyaad walaalo ama qaraabo ka ahaydeen sagaalkaa qof aniga waxaa walaalashee ninka baabuurka waday oo baabuurka iskalaas amirkiisa ka ahay ninkaasaan walaalana ahayn marka sidee ayay kugu soo gaartay xogta sheegaysa in walaalka iyo dad kaleba duqeen lagu dilay waxay nagu soo gaartay xalay abaariadi lix saaca waxaa isoo waa baabuurta khudaarta qado meesha marto baabuurta soo ka yaqaanin nimankaas isoo dhan baabuurkii noocaas taagiis noocaas mataqanaa meeshuu yaala gaarigii war mu haysaa war mu hayaa gaarigii ninka soogaal soo socdaa ay ugu dambeysay sagaal saac warkan uma hayaa heliyo waa gartay haddii aan raashay warkii dabagal dabagal dabagal waxay noqotay gaariga asaga ahay la duqeeyo meesha lagu duqeeyey oo yarkii la soo watay saas warkaas arrintaasay ku noqotay marka waxaa ii sheegtaa meeshan ay duqeynta ka dhacday xaggee wey
waxa waaye ni meel layidhahda weji ay udhowda meel weji ay udhow muuqataa hadii meel laba kilomitir camal ujirta magaalada banaankeeda waaye gaarin xamar oo usoo socday wuxuu ka imaaday janaal oo ka imaaday dhanka xamarona usoo socday marka uu weji soo dhaafay usoo aaday laba kii camal sax kilomitir camal oo magaalada oo banaanka uu soo dhacay meesha gaarin gartaar ku qabsaday
meeshaas yaa jooga ma shabaabaa mise dawladda
meesha waxaa ka tagay shabaab ka tagay gaari gartaar ku qabsaday marka gaariga dadkii saarnaa mooye muxuu kaloo waday
wax kale ma sagaal qodob kaliyo qaawan oo alaab iyo nin laawada dharkooda iyo ayabas
dowladda soomaaliya waxay sheegtay in xubno shabaaba la dilay maraykankana sidaas oo kale marka hadday ku maqlayso maxaa ka dalbanaysaa
dowladda soomaaliya hadday ku sheegtaa ka noqoto maraykan waxa uu lahay dad shacab u lahay baabuurkii wuxuu yaalaa afguyaal afguya dowladda ka tariso hasoo aragto dab ha u dirto hasoo xaqiijiso waxaan sheegay hadday beenta hadday run tahay baabuurka shan lagu qarxiyay meesha la yidhahdo ugu jaagteeda hadda wuxuu yaallaa caawa soo qaadna baaran kusoo qaadna wuxuu yaallaa afgey baar ismaaciil u yaallaa ma garatay wiilka dhintay allah u naxariista ee darawalka ahaa iyo gaadi gaarigaba meel ay xarun dowladeed oo ka diiwaan gashanayn ma jirtaa haa wuxuu ka diiwaan gashan yahay meesha laa siinka dheer siinka dheer ka diiwaan gashan yahay wiilkan wuxuu deganahay ceelasha dheer u deganahay waa baabuurta ka shaqeysa meesha laayesha bakaalaha iyo intuu dhahaysa ceelasha biyaa baabuurta ka shaqeysa waaye siinka dheer uu ka diiwaan gashan yahay siinka dheer taargadiisa magaciisa waxaana meesha ka diiwaan gashan yahay
waaya marka dadka dhintay caruurina ku jirana xog igu soo gaartay iyo dumar ma haysaa hal wiilaa ku jiray isana toban jir oo baabuurka lagu daro xataa xawiilad ahaayoo dii meel hebel gey aa ku jiray sina loo sheegay wax dumara laakiin maana ku maqleen inta kalay ahaayeen kolley ni baaq aanu jirnaa malaa sababtoo waxaana xogtoonaya dowladana waxbaa sida waxaysan ogeyn male wax kastoo ogta waa la saasaa dadka la duqeynaya maalin kasta ani waxaa leeya dowladda waxaa u baaqaya dadka maalin kasta la duqeynaya iska idaacadaha ka sheegine xogta iyada ogaan macnaa dadka la duqeyn la laayay xogta ogaaniya saxo sheegin ani saasaa u baaqa dowladda aniga